aad baad u mahadsantahay haashim mu-asasada almalaaxim garabka warbaahineed ee mujaahidiinta alqaacida ee dhulka jasiiratul carab ayaa habeenkii xalay baahisay bayaan maqal iyo muuqaal ah oo uu jeedinayo sheekh hubeeb assuudaani oo kamid a hogaanka mujaahidiinta ansaaru shareeca ee kaasoo lagu soo gudbinayo khabar la xiriira geerida sheekh abilmaqdaad alkindi khaalid baadarfi oo ahaa amiirkii guud ee mujaahidiinta tandiimka qaacidatul jihaad ee dhulka jasiiratul carab bayaanka muuqaalka ah oo la daawan karo qadar afar iyo toban daqiiqo iyo ilbiriqsi ah ayaa waxaa lagu soo gudbiyey qabarka la xiriira geerida sheekh khaalid baadarfi iyadoo sidoo kale lagu iclaamiyey amiirka cusub ee uu yeelanayo tandiimka qaacidatul jihaad ee dhulka jasiiratul carab bayaanka waxaa lagu sheegay in sheekh khaalid baadarfi uu ka mid yahay dadkii saabiqiinta ahaa ee ajiibay jihaadkii afghanistan isagoo halkaasi kula kulmay sheekh usaama bin laadin amiirkii guud ee mujaahidiinta alqaacida waxa uuna intaasi kadib kusoo laabtay dalka yemen intii uu yeman imaanin waxaa gacanta ku dhigay oo xiray xukuumadda shiicada ah ee iiraan iyadoona kusoo wareejisay xukuumadda yemen ilaa ugu dambeyn ay suuro gashay inuu shiiqu xabsiga kasoo baxo intaasi wixii ka dambeeyey waxa uu sheekh khaalid baadarfi noqday mas-uulka wilaayada abyan ee dalka yemen waxaana mar kale uu galay xabsiga xukuumadda yemen isagoo halkaasi ku xirnaa muddo ku dhow lix sano waxaana allah qadaray in weerar iqtixaam ah oo ay mujaahidiinta ku qaadeen xabsiga uu shiiqu ku xirnaa lagu soo furto sheekh khaalid baadarfi iyo boqolaal ka mida mujaahidiinta kadib markii ay mujaahidiinta xabsiga kasoo daayeen waxa uu sheekh khaalid baadarfi noqday afhayeenka mujaahidiinta alqaacida ee dhulka jasiiratul carab isagoo muddadii uu ahaa afhayeenka jeediyey kelimaad iyo bayaanaad muhiim ah oo kasoo baxay tandiimka qaacidatul jihaad faraciisa dhulka jasiiratul carab sheekh khaalid baadarfi ayaa howlo badan oo muhiim ah kasoo qabtay mujaahidiinta alqaacida waxaana kamid a inuu noqday mas-uulka wilaayada xadramood kormeeridda lajnada iclaamka ee mujaahidiinta iyo mas-uulka qadaha ee ansaaru shareeca ilaa ugu dambeyn uu shiiqu noqday hogaamiyaha guud ee mujaahidiinta alqaacida ee dhulka jasiiratul carab kadib istishaadka sheekh qaasim arriimi oo uu mareykanku ku dilay duqeyn uu ka geystay dalka yemen sheekh khaalid baadarfi ayaa lahaa mu-alafaad iyo duruus dhexalgal ah oo uu jeediyey muddadii uu jihaadka ku jiray kuwaasoo uu dhinacyo badan kaga hadlay oo ay ka mid yihiin usuusha lagula tacaamulayo ahlubidaca iyo kuwa mukhaalifiinta ah isagoo sheekha xujada ku oogay dadka qaacidiinta ah ee jihaadka ka fadhiya bayaanka kasoo baxay mujaahidiinta alqaacida ee dhulka jasiiratul carab waxaa lagu shaaciyey amiir cusub oo ay yeelanayaan mujaahidiinta ansaaru shareeca waxa uu sheekh hubeeb assuudaani sheegay in kadib kulan ay yeesheen majliska shuurada ee mujaahidiinta alqaacida ee dhulka jasiiratul carab ay ku go-aamiyeen in hogaamiye cusub uu mujaahidiinta u noqdo sheekh abileyth sacad bin caadif alcawlaqi كما نعلن لأمتنا المسلمة عامة أنه بعد أن اجتمع مجلس الشورى للجماعة فقد تم اختيار الأخ القائد أبي الليث سعد بن عاطف العولقي أميرا لتنظيم قاعدة الجهاد في جزيرة العرب خلفا للشيخ أبي المقداد خالد باطرفي رحمه الله تعالى سائلين الله عز وجل أن يجعله خير خلف لخير سلف ويفتح على يديه قلوب العباد وأطراف البلاد وأن يعينه ويرزقه الإخلاص ويلهمه الرشد والسداد والصواب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين صادر عن تنظيم قاعدة الجهاد في جزيرة العرب xoga intan ka faahfaahsan waxaan dhegaystayaasheenna ugu soo gudbin doonaa wararkeenna iyo barnaamijyadeenna dambe insha allah ندفن الأحباب نأسى إنما نتحدى نحتذي وجه المحال مذ بدأنا الشوط جوهرنا الحصى بالدم الغالي وفردسنا الرمال وإلى أين عرفنا المبتدى والمسافات كما ندري طوال ليس ذا بدء التلاقي بالردى قد عشقناه وأضنانا وصال وانتقى من دمنا عمته واتخذنا وجهه النار نعال نعرف الموت الذي يعرفنا مسنا قتلا ودسناه قتال وتقحمنا الدواهي صورا أكلت منا أكلناها نضال موت بعض الشعب يحيي كله إن بعض النقص روح الاكتمال ها هنا بعض النجوم طفأت كي تزيد الأنجم الأخرى اشتعال تفقد الأشجار من أغصانها ثم تزداد اخضرارا واخضلالا